waxaan aad ugu faraxsannahay in aan soo gabagabaynay qalliinkii indhaha aan indhaha ugu fiiqaynay dadka indhaha la taas oo ah sanadkii lixaad aad baan ugu faraxsannahay ilaahay baa suuro geliyey taas taasay suuro geliyeen soomaalida degan north america iyo canada qaar ka mid a marka waxaan dad badan oo fara badan baa indhaha u fiiqnay ilaa iyo hadda wiigii baa noo dhammaaday waxaan jecelnahay biidnillahi tacaala maadaama aad loogu loogu farxay imaatinkaanaga aad loo jecel yahay waxaan jecelnahay inaan sii wadno sii wadno inta alla qadaro waxaan jecelnahay inaan weligeen sii wadno biidnillahi tacaala maxaa dhacay waxaan ogaanay inay ka faa'iidayaan hooyo aabbo walaal wiil iyo gabar inta qof walba inuu ka faa'iidi karo da walba inay ka faa'iidi karto maadaama dadkeenna ay ka faa'iidayaan waxaan jecelnahay inaan sii wadno biidnillahi tacaala in aan u baahannahay dadkii indhaha dhakhaatiirtu ay aragtay wiigii hadda ugu dambeeyey indhaha qalaynay iyo iyo ka horeba kuwaasoo aragtida u baahnaa inay la kulmaan dhakhtar dheeraada sida gaarisa iyo nairobi oo aanan ka faa'iidin wax badan marka waxaan jecelnahay inaad haddii alla qadaro aad isugu timaadaan maalinka soo socda oo beri ah inay tagaan bukaankaas indhaha la ama qof kasta oo indhaha labadaba la ama qof loo ballamiyey inuu arkay dhakhtarka indhaha ee gaarisa iyo nairobi ka balansana oo aanan u helin fursad uu ku tago waxaan jecelnahay inaad imaataan maalinka beri ah haddii alla qadaro oo talaado ah bish soddonka ay tahay isbitaalka ifo inuu imaan dadka ifo degan maalinka haddii alla qadaro arbacada ah dhagaxley ay tagaan maalinkooda ay tagaan maalinka arbacada ah oo istaalka msf inay tagaan maalinka khamiista ah oo bisha ay tahay soddon iyo kow waxaan jecelnahay inay tagaan xagga dheer istaalkooda inay tagaan taasoo aan kula kulmayna annaga jecelnahayna inaan u qabanno waxaan karayno qof kasta oo labada indhood indhaha la labadaba oo ama ka faa'iiday weligiis ama aan weligiis arkin dhakhtar ama haba arkee waxaan jecelnahay inuu meesha noogu imaado waxaan jecelnahay inaan waxaan u qaban karna aan u qabanno haddii alla qadaro si kasta waxaan ku caawin karna aan ku caawino qof kasta oo maqli doona idaacaddan dhegaysan doona waxaan jecelnahay inuu ka faa'iidi doono saddexdaa maalmood oo ah berito oo talaado ah beri dambe oo arbaco ah berigeeda kale haddii hayna gaarsiiyo oo khamiis ah maalinka hadduu alla qadaro talaadada waxaan tegi doonaa istaalka annaga waxaan tegaynaa isbitaalka ifo ifowan baan tegaynaa haddii alla yidhaahdo bukaankaan ugu tagnana wixii alla qadara ayaan mataqaanaa baan kala heli doonaa insha allahu tacaala waxaan jecelnaa inaan meesha isugu imaano maalinkaas maalinka arbacada ah waxaan jecelnaha inaan tagno dhagaxley waxaan jecelnaha in msf istaalkeeda aad tagtaan bukaanka indhaha loo hadda ka hor loo ballamiyey in nairobi la geeyo ama la geeyo meesha la dhaho gaarisa waxaan qori doonaa inaan diiwaangelino mar kale aragno markaan helno mataqaanaa nambarkaasna aan sidii aan u caawin lahayn aan u caawin haddii alla qadar saan ku geyn lahayn gaarisa saan ku geyn lahayn nairobi baan jecelnahay idinkaa idiin soo noqonnay maadaama aan mar walba indhaha fiiqno oo aan tagno waxaan jecelnahay inaad ka faa'idaan dadkii loo ballamiyey inay mar walba tagaan gaarisa iyo nairobi waxaan jecelnahay inaan idin caawino biidnillahi tacaala si kasta aan ku caawin lahayn kuwo kale ayaa jira laga yaaba inay laba indhood la yihiin haddii lagu dhaha indhahaaga waxaa lagama qaban karo labada indhood imow waan jecel inaan ku arnaa jecelna dib ku aragno haddii lagu haddaan weligaa lagu arkin oo indhaha labadaba laadahay imow haddana waxaa ilaahay noo sahla inaan gaarsi ku geyno haddaba indhaha labadaba lagu fiiqo ayaan